moobilada waaweyn ee dunida kusoo badanaya ayaa qeyb weyn ka ah faa'iidada inta badan ay ku qabaan bulshada magaalada jowhar ganacsi iyo waxbarashaba iyadoona waqhtiyadii ugu dambeeyey laga iibsado ilaa miiga maadaama muhiim u yahay isku xirka bulshada waa kan cabdulaahi axmed oo ka mid ah ganacsatada iibisa moobilada oo ka hadlaya sida looga iibsado waxaan ku suganahay xaafadda antiwadaag suuqa weyn ee jowhar xaruntan waxay ku taallaa antiwadaag magaceedana waa umu cadnaan teri marka wakaas iyo moobeelada waa qiimahooda waa kala duwan yahay dhowr nooc oo kala baxaa qaar waa boqol shan iyo toban dollar qaar toddobaatan dollar ah qaar boqol iyo siddeetan qaar laba boqol iyo konton ayuu nooc ay kala leeyihiin marka magaceeda iyo hadba sidee ku xirtay leh oo tala qof waradiyo waaya marka imise nuuc ay u kala baxaa marka magacyadooda niyo waa badihin iyo hadda wax lasoo koobi kara maaniyo telefoonada magacyo badan ay leeyihiin aad u badan yahay ee shan iyo tobanaa jiro ee konton afaraad jiro waxaa jira a zero four e waa sii badihiin mtami afar shaqada badan ay leeyihin magacooda laga magaari kara maanta iyo bulshada moobeelada waaweynka baldi iyo baadiya labadooda ay leeyihin hadda maanta baadiyahana aad ay kataan beledkan agana kama liitaan oo beledkana aad ay u badanyihin maasha allah laakiin beledka u badan baadiyahana agana kama liitaan waa ayaa markaan zaad ay ukatayaan baldi baadiya isku mid noqday magaan waayahay xili fiicanaa lagu jiraa marka ma jiraan xiliyo u gaar ah oo ay soo baxaan moobeelada ha waqtiga gaar ah xoogaa muddo sanad socdaan kabacdi waa isbedelaan isbedela dhacayo sanada dib socdaan kaba isbedela badan dhaca mararka qaar hadda ku dhawaad saddex sana meelaasaan ku jiraan ku jiraa haddayna say ka badnaan
waayahay marka agaabyada moobeelada ah ma dhulkaa la soo marsiiyaa mise diyaarad ayay idinku yimaadaan dhulka soo maraa badeecada diyaarad ku maada dhulka soo maraan wadadan oo caadiya soo maraa weyn muqdisho iyo jool u dhexayso oo hadda iyadoo naftirkeeda burbur ka jiro
waaya xilliyada roobka oo kale sidaan ognaha isticmaalka waddada way adag tahay ka war marka faa'iida iyo khasaaraha inkastoo gawaariyadan lacag fara badan ay idinka qaadanayaan yo waa jirtaa xilliyada oo roobka walow aan xilliga roobka markay soo dhowyaha saanoo kale oon badeecada keed badan aan dhiganno oon ka digtoonaano culis badan waa keenaa laakiin marka alaabta kaagoodoo kale culis badan ku imaanaya bagaadiidka gaari meeshii oo kartoonkii oo laba dooru soo qaadi jiray waxaa ku imaanaysa sideed iyo toban doolar labaatan doolar lagu keenaa meelaas lagu keenaa shan iyo toban doolar ku dhacaad meelaas waa badan in badan in badan ma dhow dhalinyaro badan oo jiro magaaladan oo fursado badan u noqday waa jirtaa oo aan xisaab lahayn
waayahay maxaa kuu raaca marka moobeelada kala duwan maxaa kale oo halkan aad ku iibisaan horta guud ahaan electronigu waaye waxaa kaloo ii raaca dahab macnaha sida fasgeeska asoo kala baxa dahab kala baxa fasgees iyo caleen u kala baxa wax kaloo ii raaca malaha shopping ma ku jiro
waaya si wanaagsan marka moobeelada adi ahaan halkey kaga yimaadaan marka muqdisho ka yimaadaan muqdisho magaalada muqdisho ka yimaadaan oo caasimada maya usbuuc usbuuc waa imaadaan ma sanad mal ma dhici karta waa ilaan meeshan ganacsi waaye waa imaana waa sii baxa waaye imaana waa sii baxa usbuuc usbuuc waa iyo ganacsiga aad isku bedelaa macnaha ganacsiga keliya maana magaalada ma isbedelaysa haddii wadada la dhiso ganacsiyaal kaloo waaweyn badan in imaadaan suurtagal oo magaalada hadii si dhismato moobilada waaweyn ee shaashadda ah ayaa bulshada muhiim u ah dhan walba